bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu darkaroon na sare oo ka socday dowladda maraykanka oo la kulmay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi deni xilliga la qaadayo imtixaanka dowladda oo la shaaciyey farax labaad isbitaalka rajab dayid oo degaan ee muqdisho oo taageero qalab caafimaad oo loogu talagelay kiili dhaqista ka hela hay-adda qatar charity wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo ka qayb galay bandhiga waxbarashada kulmis ee sana dugsiyeedka ilaa warka caalamkana waxaad ku dheegeysan doontaa nigeria oo xirtay wasiir hore oo dhuumaalis ku jiray kadib markii xukun musuq maasuqa lagu riday
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayalintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkaro markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan xubno sare oo ka socda dowladda maraykanka ayaa la kulmay madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni saciid xasan ayaa garoowe ka soo diray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo uu heriyo ku-xigeenkiisa elyaas cismaan lugatoor ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada garowe kula kulmay wafdi ka socda dowladda maraykanka oo uu hogaaminayo ku-xigeenka safiirka maraykanka ee soomaaliya ahna sihayaha xilka safiirka sidoo kalena ay weheliyaan saraakiisha howlgalka africom oo uu ka mid yahay taliyaha howlgalka gaarka ah ee maraykanka ee africa kulankan ayaa looga hadlay xaalada soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga siyaasadda iyo horumarinta waxaa si gaara looga hadlay xaalada kala guurka ah ee uu dalku galay iyo doorka puntland sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee puntland iyo dowladda maraykanka gaar ahaan dhinacyada amniga maalgashiga iyo ka-faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ee puntland sida macdanta kalluumaysiga iyo shidaalka waana markii ugu horeysay ee dowladda maraykanku ay si toosa ugala hadasho arrimaha macdanta deegaanada puntland gaar ahaan madaxda ugu sarreysa iyadoo sheegtay in ay deegaanadan maalgashan doonto islamarkaasina ay dhinaca macdanta iyo weliba kalluumaysiga ay qeyb ka noqon doonto si maalgashiga puntland ay qeyb weyn ugalaga noqoto dowladda maraykanka ayaa ka mid a dowladaha sida weyn u taageera arrimaha soomaaliya oo markaasi doonaya inay dhinac walba ay qeyb ka noqdaan iyadoo dowladda maraykanku ay qayb ka tahay dagaalka cadmiskaad ee buurahaasi lagula dagaalamayo kooxda daacish oo ay si weyn markaasi qayb uga ahayd ciidamadii puntland ee difaaca halkaasi kaga jiray sidoo kalena ay dhinaca duqeymaha ay u qaabilsanayd dhankiisa kusimaha safiirka maraykanka ayaa bogaadiyey howlgalka ciidamada puntland ay ka wadaan buuraha cadmiskaad iyo guulaha laga gaaray la dagaalanka argagixisada sidoo kale safiirka ayaa ammaanay horumarka iyo nabadgelyada ka jirta puntland waxaana uu ballan qaaday taageerada dowladda maraykanka ee dhinaca adkaynta amniga iyo baahida deegaanada bulshada ee markaasi loo baahan yahay sidii loo haqartiri lahaa dowladda maraykankuna ay qayb uga noqon lahayd dowladda maraykanka ayaa dhowr goor oo markaasi ay madaxda puntland la kulantay sidan oo kale ugala hadashay arrimo ku saabsan amniga iyo xaalada dalka soomaaliya laakiin markan waxaa markaasi qayb ka ahaa arrimaha macdanta iyo maalgashiga ay dowladda maraykanku doonayso inay deegaanada puntland ay qayb ka noqoto maalgashigeeda islamarkaasina ay dhinaca iyo kalowsmaysigaba ay qayb weyn ku yeelato xilliga la qaadayo imtixaanka dowladda ayaa la shaaciyey lul maxamed ayaa faahfaahinaysa wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday jadwalka imtixaanka qaranka ee sanad dugsiyeedka iyo iyadoo sheegtay in imtixaanada la qaadi doono muddada u dhexeysa labaatanka ilaa iyo shan iyo labaatanka bisha juun laba kun lix iyo labaatan wasaaraddu waxay wargelisay ama wargelintani la wadaagtay ardayda fasalada ugu dambeeya macalimiinta maamulayaasha dugsiyada waalidiinta iyo guud ahaan bahda waxbarashada dalka si loo dardargeliyo diyaargarowga imtixaanka sidoo kale wasaaradda ayaa ugu baaqday ardayda inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan waqtiga yar ee haray islamarkaana ay laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho si ay ugu guuleystaan imtixaanka qaranka maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyada ayaa dhankooda lagu adkeeyey inay xoojiyaan diyaarinta ardayda sanadkan galaysa imtixaanaadka shahaadiga farax labaad isbitaalka rajab dayb ordegan ee magaalada muqdisho oo taageera qalab caafimaad oo loogu talagalay kiili dhaqista ka helay hay-adda qatar charity maxamed maxamuud nuur ayaa muqdisho ka soo diray isbitaalka rajab dayib ordogan faraxiisa labaad ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa maanta lagu wareejiyey qalab caafimaad oo casriya kuwaasoo lagu talagalay adeegyada kiili dhaqista iyo sidoo kale daryaalka bukaanada qaba xanuunada dhanka heriyaha deeqdan ayaa waxaa bixisay hay-adda khadar jaarati waxayna ka kooban tahay toban mashiin oo lagu talagalay kelidhaqista toban sanarood oo lagu talagalay in lagula tacaalo bukaanada qaybtan cusub ee la hirgeliyey ayaa si gaar ah diiradda saari doonta adeegyada kelidhaqista iyadoona la filanayo inay wax weyn ka tari doonto baahida caafimaad dadka la eeldarana xanuunada keliyaha isla markaasna ay yareyso culayska ka jira adeegyada caafimaad ee magaalada muqdisho maamulka isbitaalka rajab dayib urdugan ugu horeeyay agaasimaha guud ee isbitaalka iyo sidoo kale madax ka soctay hay-adda qadar jaarati ayaa sheegeen in qalabkan cusub oo sare u qaadi doono tayada adeegyada caafimaad ee isbitaalka labaatanka bisha may labada kun labaatan lixda waxaan joognaa isbitaalka rajib dayib ordogan faraciisa labaad halkaas oo maanta aan u imaanay inaan ku wareejino maamulka isbitaalka toban mashiin oo ah nooca keliyaha lagu dhaqo iyo toban sariir oo ay qadar jaarati ugu tala gashay in looga jawaabo baahida sii kordhaysa ee ka jirta dalkeenna ee loo qabo in la helo mashiinno casri ah oo ka caawiya dadka keliyaha ka bok- ka buka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in mashiinadan ay ka qayb qaataan inuu adeega loo qabto dadkaasi uu sii kordho waxaana insha allahu tacaala aan rajaynaa inuu ilaahay ka abaalmariyo dadkii walaalaha ahaa ee reer qatar ee ku deeqay mashiinadan maanta halkaan aan u joogno aad u mahadsantiin Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yöneticisi olarak bugün burada Katar Çarti Yardım Fonu'yla bir araya geldik. Şu andaki hizmet binamızda yaklaşık bir ay sonra faaliyete geçecektir.
bismillaahi raxmaan raxiim halkaan waxaan kusoo dhaweynaynaa qadar jaarisi oo maanta lagu sabood gareysay qalabka keliyaha iyo dhaqida maamulka cusbitaalka rajab tayyib erdogan waaye waxaan joognaa qeybta labaad faraca labaad waxaa ugu mahad celinaynaa qadar jaarisi
Ek hizmet binamızda 11 tane polikliniğimiz olacaktır ve bu bir tanesi de bunun diş polikliniği olacaktır.
Ee, meeshaan kow iyo toban oo bukaan socod ahaa noo joogto qeybta ilkaha qeyb nuuc walba waa lagu soo daray waana lasii ballaarin doonaa cusbitaalka Ve Somali'nin en çok ihtiyaçlarından biri olan diyaliz ihtiyacını burada 40 tane cihazla devam ettirmeye başlayacağız.
baahida ugu badan ee soomaaliya qabto waa keliya dhaqida halkaan waxaan ka furaynaa qeybta keliya dhaqida afartan mashiinaana ku bilaabeynaa toban ka midan ee qadarna siisay
Bu konuda Çat, e, Katar Charity Yardım Fonu'nun bize vermiş olduğu 10 tane diyaliz cihazıyla hizmetimize devam edeceğiz.
tobanka mashiin ee qadarna siiyaana shaqada kusii bilaabeynaa kuwa kalena waa lagu soo dhammaystirayaa
İlerleyen süreçlerde bu e, işbirliğimizi daha da büyütmeyi inşallah planlıyoruz.
mustaqbalka soo socdan waxaan rajaynaynaa inaan si qoto dheer usii wada shaqeyno qoladan qadar jaarisi caawimaadka sii wadaan Daha çok hastaya ulaşmak, daha çok insanı tedavi etmek istiyoruz.
in bukaano badan lala xiriiro dadka baahiyada u qabo
Evet.
dhaqida Bu konuda ben Çatar Katar Çarti yetkililerine çok teşekkür ediyorum bu ilk adım için.
wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay bandhiga waxbarashada kulmays ee sana dugsiyeedka laba kun shanlabaatanka ilaa iyo lix iyo labaatanka jonas duraan ayaa muqdisho kasoo diray wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe nuure mustaf mukhtaar ayaa maanta ka soo qayb gashay bandhigga waxbarashada kulmis ee sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo shan laba kun labaatan iyo lix oo sanad kasta lagu qabto magaalada muqdisho munaasabadda bandhigga waxbarashada kulmis waxaa ka soo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada agaasimaha imtixaanaadka wasaaradda agaasimka waxbarashada gobolka banaadir gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka midowga dugsiyada midowga jaamacadaha dalka maamulada iskuullada gobolka banaadir in ka badan laba kun oo arday waalidiin kooxda baambiyada asluubta iyo marti sharaf kale bandhigan oo sanadkiisii lixaad la qabanayo waxaa soo qabanqaabiyey midowga dugsiyada gobolka banaadir ugu horreyn waxaa bandhigga kelmado soo dhoweynta ah ka jeediyey gudoomiyaha qabanqaabada bandhigga kulmis ustaad axmed nuur maxamed dhaaley waxaan rabnaa inaan eh, barnaamijkan kulmis taariikhdiisa nafciga uu leeyahay iyo waxyaabaha laga faa'iido eh, wax la soo koobi kara ma ahan kelimaddii kulmis ayaana soo socota oo looga hadli doonaa iyo waxbarashada laga faa'iiday iyo waxyaabaha muhiimka ahee laga faa'iido marka waxaan rabnaa inaan si gaara aan ugu mahad celinno taabageliyaasha sidoo kale waxaa goobta ka hadlay agaasimaha waaxda imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada xuseen muuse shiraawe waxaan marinaa dadkaani inay u badan yihiin dadka sanadkan qalin jebinaya ee koonfur weliya sheekhaalow wuxuu yidhi imtixaanka muxuu muxuu noqon doonaa ma fududaan doonaa horta sidaa u badanaysiin ma ahan waa doqon iska liita kaliya waxay ku xiran tahay sidaa u diyaar garowdo haddii aad si fiican u diyaar garowdo casharadaada ka adkaato waxyaabaha ku mashquulinaya aad ka fogaato imtixaanku uu ku fududaanaa agaasimka guud ee waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan cali maxamed ayaa kelmado dardaaran ah ardaydii munaasabadda goobjooga ka ahayd u jeediyey annagaa wakiil naga tihiin waxaa muraayad ka bixinaysaan bahda waxbarashada gobolka banaadir oo midaysan oo agaasinka waxbarashadu hormuud u yahay waxaan rabnaa imtixaankan insha allah dadaaladii aad samaynay sano dugsiyeedkan aawadiis natiijada aad filayna waxaa waaye inaad dhammaantiin wada baastaan natiijooyinka ugu sarreeya tobanka kaalmood iyo intii la shaacinaayaba inay gobolka banaadir kaalmaha ugu sarreeya iyo lambar fiican inaan ku yeelano haddaana dhammaanteen la wada noqon maxamed ciise maxamed oo ku hadlayey magaca ardayda midowda dugsiyada ardaygii fasalka labiiyo tobanaad ka soo baxay ayaa ku haray anagoo og fasalkii koo fasalkii koowaad dugsiga sare labaad saddexaad iyo afraad inuu ahay arday ku fiican waxbarashada waxaa dhacday imtixaanka markii la galo in ardaydii ka dambeysay ay ka hormaraan marka ardada haddii waxbarashada la adkeeyey ay waxbarashadii kor loo qaaday beddelkeeda ardada si cadaalad ah imtixaankooda ma loogu soo bandhigi karaa markay dhacaan warqadaha ma laga tusi karaa wasaaradda intaas ma ballan qaadi kartaa
intii ay socotay munaasabadda waxaa kelmado muhiim ah bandhiga kulmis ka soo jeediyey guddoomiyaha dugsiyada gobolka banaadir ustaad cabdulqaadir maxamed xasan ujeeddooyinka kulan kulmiskan loo aasaasay barnaamijka waxbarashada ee ardaydeena boqolkiiba labaatan keliya aan halkaan keennay maadaama goob qaada aysan jirin ayaa waxaa ka mida kow xog helid la xidhiirta guushiina imtixaanka in laydinkala hadlo sidii aada u guulaysan lahaydeen isugu diyaarin lahayd imtixaanka sidoo kale inaad la noolaataan bahda tacliinta sare waayo maalmo kadib waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala iyo laba bilood ama saddex bilood kadib inaad u tallowdaan tacliintii sare waxaa boorkan ku xardhan toban jaamacadood oo goobjoog ahaa oo jaamacadihii horguudka magaaladan ahaa halkan marka ardaygu wuxuu ka helayaa baadidii ka maqnayd jaamacadahaas guudadkooda in la booqdo wax soo saarkooda iyo taariikhdooda maxaan ku dhahaa waxbaridda dhallaanka soomaaliyeed in maaragtay laga warhayo halkaana inay ardaydu baadidooda ka helaan sidoo kale wacyigelin dhabaha u xaaraaya mustaqbal ifaya oo ay ardaydu ay helaanne waa ujeedooyinka kulmiskan loo aasaasay oo muddo lix sano ah uu u socday muddadaa lixda sano ah waxaa ka faa'iidaysatay arday ku dhow labaatan kun oo arday oo sidaanoo kale sanad kasta u imaanayay maalmuhuna ay ka badnaayeen intaan oo xog iyo aqoon ay ka heleen ugu dambeyn kulankan waxaa soo xiray wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya marwo nuuro mustaf mukhtaar waxaana ay ku boorisay ardayda inay ka faa'iidaystaan fursadaha ay haystaan waxaa farxad gaara noo ah annagana inaan qayb kala noqono isku imaatinkooda keliyana ma ahan inaad isku imaanaysaan ee aad isdhaafsanaysaan khibradihiina iyo waxyaabaha waxbarashada wax ku-oolka ah ee ay hayaan ama jaamacadaha ama ay hayaan bahaha kala duwan ee waxbarashada ee waxa ay ku suntan tahay in ay yihiin bah isku xiran qaybahooda kala duwanna isaga warqaba aayaha iyo arrimaha waxbarashada soo maahan arday waxay caddaynaysaa maamulkiina macallimiintiina iskuulladiina iyo bahdiina waxbarashada inay yihiin dad gacmaha ishaysto isku xiran wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliintana sarena ku xiran waxaan rajaynaynaa ayadoo taas laga ambaqaadayo inay u noqoto mustaqbal ifaya dhammaan carruurteena soomaaliyeed gaar ahaan carruurteena ku dhaqan gobolka banaadir si gaar ah ardayda maanta halkan ku sugan ee qaybta ka ah bandhigan quruxda badan waxaan u mahad celinayaa midooda dugsiyada gobolka banaadir markana caalamka hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ee nigeria ayaa sheegtay inay xirtay wasiirkii hore ee korontada saalax mamaan toddobaad kadib markii lagu xukumay toddobaatan iyo shan sano oo xabsi ah oo lagu soo oogay dacwada musuq maasuq guddiga dambiya dhaqaalaha iyo maaliyadda loo yaqaanay e f c c ayaa sheegtay in maman lagu xiray saacadihii hore ee talaadada gobolka waqooyi gobolka kaduna kadib toddobaatan dabagal iyo xog ururin ah lagu hayay war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda ayaa lagu sheegay in wasiirkii hore uu dhuumasho galay kadib markii maxkamad ku taala caasimada abuuja ay ku heshay dambi horaantii bishan maman waxaa lagu helay laba iyo toban dacwadood oo la xiriira leexinta lacagaha loogu talagalay laba mashruuc oo koronto dhaliya maxkamaddu waxay xukuntay in dacwad oogayaasha ay si aan shaki lahayn u caddeeyaan kiiskooda waxaa lagu xukumay isagoo maqan kadib markii uu ku guuldareystay inuu maxkamadda soo xaadiro xarigiisa talaadadii wuxuu muujinayay labo xarigiisa talaadadii wuxuu muujinayay dabagal naadir ah oo ku aadan la dagaalanka musuq maasuq oo heerka sare ah iyo xukunada lagu riday mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dhif ku yihiin dalka geeska afrika dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaray waanaga intaa intaana warkana warka xiga kulmayna waxaan ugu dhaafeynaa sidaas nabadgeliyo